bismillahi raxmaan raxiim runtii habeen hore roobkii daaya tan iyo shalay walow nimco ilaah ay tahay oo runtii aada loogu qabowsaday haddana wuxuu keenay khasaaro aada u baahsan oo runtii ta noogu daran waxay ahayd ilaa lix qof oo u dhintay biyahaas intaas kadib haddana waxaa jiray ugu yaraan ilaa saddex boqol qoys oo iyagana guryahoodii muxuu ahaa qaarna burburay qaarna biyihii ka buuxsameen marka tan iyo shalay maamulka gobolka banaadir wuxuu ku guda jiray sidii kow dadkaas iyaga ah hooy iyo raashin loogu heli lahaa oo tan iyo xalay aan la tacaalaynay sidoo kale khasaaruhu waa uu badan yahayo magaaladaasa la socotay biyo fadhiisadkeeda badan oo geeskii kala xirxiray taasna wakti juhdi baan jirin sidii biyahaas meelahaas ay fariisteen looga saari lahaa mida kaleo iyadana ugu sii daran waxay tahay khasaaraha oo wadooyinka u geystay roobabka bacdama aada u xoog badnaayeen muddo dheerna ay soconayeen marka runtii tan iyo shalay ilaa xalay magaalada waxay ku jirtay xaaladaas adag waxaana ilaah mahadiisa in shacabkii iyo maamulka gobolka banaadir oo iskaashanaya in muxuu ahaa wax badan la qabtay welina wax badan noo dhaman yihiin xaafadaha ugu daran ee khasaaruhu ay ka dhaceen waa kuwe xaafadaha ugu daran waa xaafadaha boondheere hodan warta nabadda wadajir qayb ka mid ah kuwaas ayaa aada horta ugu daraa iyo xamar weyn oo iyadana oo meel dad guri kusoo dumeeyo oo khasaarihii hal qof halkaas ku geeriyooday marka weli waxaa socoto qiimeyntii ahaa dad badana waxaa jira guryahoodii inta sababkii biyo ka galayo oo qaraabo ama dad kale ay lahaayeen oo ehel ah tegay oo aanan ayagana macluumaadkooda haynin laakiin waxaan isku dubaridoynaa wadnaa assessment dhammaystiran oo ah khasaaraha heerka uu la egyahay dhankii nafeed iyo dhankii maal iyo dhankii kaleba oo infrastructureka magaalada waxaad injineer yariso ka warantaa roobabkan way di'i jireen marka ma roobka da-ayba ahaa roob aada u xoog badan oon hore looga arag muqdisho mise waxaa jirta dabacsanaan amaba burbur haysta wadooyinka iyo guryaha oo ay gaarsiiyeen dagaaladii muddada dheer magaalada ay ku dhex jirtay
runtii roobkuna aada buu uga xoog badnaa roobabkii hore hadda muddadii saddexda bilood aan xafiiskan meerka ka ahaa waana soo mareen roobab kale oo runtii biyo meel fariistay iyo laga daadgureeyey iyo khasaaruhu saan uma weyneyn saas xitaa haddana annaga aada baan uga fikirnay sidii looga soo hortegi lahaa oo meelihii dabadkii biyo fariisinka oo dhan baa muxuu ahaa la baneeyey oo loogu talagalay sidii haddii biyaha yimaadaan aysan dadka khasaaruhu u geysan wadooyinkii qaar baan dhisnay wixii oo dhan laakiin haddana tan waa mid aada maaragtay sabab aada u xoog badan aad ka dareemayso khasaaraha uu geystay tanna waxay na tusaysaa sida mxua magaaladan ay aadka ugu baahan tahay master plan oo ah sidii ama bilaacdo loogu heli lahaa oo ku dara badda taasna qorsho aan wadnay buu ahaa oo aan in muddo ah wadnay qiimeyntiisa taas inta laga gaaray laakiin xaaladan deg dega ahoo habeen hore ilaa shalay nagu dhalatay ayaan hadda mudnaanta kuwaadsiinaynay la tacaalaynay runtiina shacabka soomaaliyeed oo bishii barakeysan ramadaan lagu jiraan runtii aada dad isu gargaara ahna runtii wax badan baa noo qabsooma ma jiraa wax wadooyina oo ilaaya hadda u xaniban roobabkan dartooda oo sosocodkii magaalada gaabis geliyey meelihii biyaha fariisteen taas howl baanba ka qabanay waa wadnaa biyihii baanba ka dhureynay tan iyo shalay ilaa iyo xalay taas wax walwalo hadda ka jiro ma laha meelaha noogu daran waxay tahay jiriska uu roobka gooyey oo bohollo waaweyn ka sameeyey iyo dadkii guryo la-aanta ku dhacday sidii guryo loogu heli lahaa weliba dad barakacyaal baa degan wad magaaladan aad og tahay ayagana walwal weyn bay nagu hayaan oo in muddo ah baan ka fikirayn sidii xal loogu heli lahaa arrin kale oo iyadana jirtaa jirto meelihii biyo fadhiisadka oo xitaa dadkii barakacyaasha oo aan muddo ku celcelinay meelaha biya fadhiisanaya oo aan siinayna digniin laga sii guuro meelo kale xitaa aan u helnay inay sii degaan waxaad moodaa dadku inay aada ugu qancayeen meelihii ay joogeen iyo marka taasna dhib weyn bay nagu haystaa hadda sidii xal waara iyadana loogu heli lahaa oo qofkii lama qasbi karo meelaha ay degayaanna waa meelo runtii muxuu ahaa biyuhu fariisanayaan waxaad ka warantaa dadka hadda ay barakiciyeen roobabkani ama daadadkani ilaa hadda tirakoob ma samayseen oo ma ogaateen tirada rasmiga ah ee dadka ku barakacay runtii ilaa hadda waxa ahayn tan iyo shalay waxa ay qiimeynta aan sameynay saddex boqol iyo kow qoys oo guryahoodii muxuu aha kasoo raxay biyo dartood ama guryihii ka dumay oo aan tan iyo xalay hooy iyo raashin wax walba siinayni waxa kaloo jira iyadana guryo dumay oo runtii iyagana aan qiyaastoodii wadno oo tan iyo xalay qiyaastu ay sheegaysay ilaa iyo sideed iyo labaatan guri iyo khasaaraha kale oo waddooyinkii wixii o dhan marka aan wadaa inaan maanta soo dhamaystirno oo aan soo gudbino khasaaraha rasmiga ah ee magaaladan gaaray